furqaan aakhirkeeda aayadda saddex iyo toddobaatan waaladiina idaa dukiruu biaayaati rabbihim lam yakhiruu calayha summan wa cumyaana waxaynu ku dhex jirnay aakhirkii awsaafu cibaadi araxmaan addoommaha ilaahay ee waan wanaagsan iyo tilmaamahooda waa awliyada ilaahay weeye cidda ilaahay uu xidhiidhiyey ee uu soo dhoweeyey waa dadka sifaadkan iyo tilmaamahan leh waxay isugu jiraan sifooyinkani takhliyatun wa taxliya in wixii dhibaato iyo dembiya ay naftooda ka hufaan qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha wa taxliya bialakhlaaqi alxamiida akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsanna inay naftooda ku qurxiyaan qofkuna markaasuu qof noqdaa wixii liita markuu ka siqsiqo ama uu naco ee damiirkiisuu diido wixii wanaagsanna uu ku tilmaaman yahay ee uu cisiga iyo wanaagga ka raadinayo akhlaaqdaasi waxay isugu jiraan dhowr iyo tobanka ah attawaaduc iyaga oo aan kibirsanayn waa kuwa dhulka ha yar soconaya alxilm dulqaadka dulqaadkuna waa arrin aada u muhiima qofka muuminkaana ammaan u ah nacasnimo iyo ducufnimona aan ku ahayn attahajud iyagoo ilaahay caabudaya wakhtiga dadoo dhammiba uu seexday siduu saxaabigii ugu gabiyay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam yabiitu yujaafii janbahu can firaashihi ida istafqalat bilmushrikiina almadaajicu dadkaan iimaanka lahayn kolka ay hurdadakharta ku jiraan dhinaciisuu dhulka ka dheereeyaa nebigu calayhi salaatu wasalaam alkhawf ilaahay iyo naarihiisa ka cabsanaya dad aaminahoo isdhigtay ma aha tarku lisraaf dad garte weeye wakhti iyo maal iyo cunno wixii loo dhiibayba xigmadda looga jeedo ma xadgudbaan wa tarku liqtaar shayga meeshii ku habboonayd kama gaabiyaan waalbucdu can ashirk cadaaladda asalkeeda og yihiinoo ilaahay xaqiisa cid kale ma siiyaan waaladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar waanazaahatu can azinaa waalqatl jariimooyinka waaweyn iyagu kuma faanaane way ka durkaan sida silada waa dadkoo dhegtooda la dilaaciyo meel laga dhaco iyo waxaa la yidhahda dilka attawbatu ila allah bay ku ammaanayin akhlaaqda wanaagsan ay naftooda ku qurxiyeen waa inay ilaahay u noqonayaan ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan waxay ka dheeraanayaan waxa beenta la idhaahdo iyo dembiga iyo afxumada waaladiina laa yashhaduuna zuur waxa ay yihiin yaqbaluuna almawaacid wixii wanaagsanee qalbiga subkayee lilyaya ayaa qalbigooda u culan yahay oo u furan yahay dee dam-a ma aha aayaddaasaa macnaha sheegaysa waaladiina idaa dukiruu biaayaati rabbihim ilaahooda aayadihiisa marka lagu waaniyo lam yakhiruu calayha summan wa cumyaanan aayadahaa uma dhacaan iyagoo dhagalo indhala laakiin aayadaha waxay u sujuudaan iyagoo dhadhan u samaynayo oo khushuuci ay ka keentay sujuudda oo indho iyo dhagaba u leh waxay yihiin yabtahiluuna ila allah ilaahay bay ducada aada u baryayaan waaladiina kuwii weeye markay ducaysanayaan yaquuluuna odhanaya rabbanaa hablanaa ilaahyagiiow nasii min aswaajinaa ooriyahayaga iyo wa duriyaatinaa ubadkayagaba waxaad naga siisaa qurata acyun indha qabowsi wajcalnaa lilmuttaqiin ilaahayow dadka wajcalnaa waxaad naga yeeshaa lilmuttaqiina dadka ilaahay ka cabsada imaaman hogaamiye nooga yeel ducadooda waa sidaas weeye waxay ogsoon yihiin dadku waxa ugu muhiimsana uu ku tabaco inuu dad yahay markaa waxay ku ducaysanayeen ilaahw dadka naga agdhow diinta noo waafajiyoo dad miyir qaba nooga dhig ilaan waxba kuuma hadhin haddii islaanta iyo ciyaalku kaa waashaan oo dheg la qabta ay yeelan waayaan oo ay soo xaroon waayaan oo ay ku maqli waayaan oo ay sheegtaan inay ilbaxeen oo iyaga wax laga dhegaysanayo inta keligii gaalada doonaysaa waa inta infasmat bay dadka ku sameeyeen wixii ay siinayeen wuxuu noqday in lagu maalgeliyo dadka inay ka farabaxaan ciddii laga taalo qaadan lahaa wax toosin lahay oo odaygii iyo islaantii ay noqdaan caruurtii kuwaan waxba ka dhegaysanayn dadkii maatida ahaa ee raggu rimin jiray qawaamiinta ay u ahaayeen ayaa laga fara baxay oo laga muruxsado la yidhi dowlade habiilisa aduu shaqo kuma lihid ag jooga uun haw adugu marka goorta ay ooriyaha iyo ubadku noqonayaan dar indhuhu ay ku qabowsadaan waa markay dad ilaha yihiin haddii laakiin dad shaydaan ay noqdaan dee goor walba waxaad diidaad ku arki doontaa goor walba waxaad ku faraxdo oo aad ku aragto ishaada ku qabowsato goor walba waxaad diiddo oo diinta ku xun oo akhlaaqda ku xun oo dhaqanka ku xun markaad ku aragtana ishaadu way ka nacaysaa oo waad karaahiyeysanaysaa inkaar baa kaa dhici doonto haddana kugu dhici waa kaa dhacday oo kugu dhacday ta aada habaarto ciyaalka iyo islaamka marka arrin sahlan maaha dadka oo lagu tabco dad la soo saaro marka cidda aynu mas-uulka ka nahay aan ilaalinno oo waktigeenna inta badan aynu ku bixinna ilaahay baa hidaayada leh laakiin yaynaanu yaraysanin waaladiina yaquuluuna rabbanaa hablana min aswaajina wa duriyaatina qurata acyun islaantii oo isu kaashataan xaqa iyo wanaagga iyo diin iyo dal iyo dadba in la horumariyo iyo ubadkaaga iyo taa kaaga hadha waa arrin weyn wajcalnaa lilmuttaqiina imaaman waxay tilmaamaysaa waxay yihiin dad han weyn oo xataa ku fikiraya inay madaxu noqdaan dadka wanaagsane saalixiinta madaxnimadu wakhtiyada la tamaniyo ama la jeclaystaa waxa weeye dadka aada hogaaminaysaa markay yihiin dad wanaagsan oo miyir qaba oo ilaahay iyo ciddii wanaag ku hogaaminaysaba ka tala qaadanaya laakiin marka ay yihiin dad dawaqsan oo wareersan oo laga yaabo adiga laftaada haddaad istidhaa islaaxi inay kula soo kacaan hogaamintoodu arrin noqon mayso waa lagu halaagsamaya sidaa darteed baa mu'miniintu waxay ku ducaystaan ilaahay oo madax naga dhig waxaanaad madax nooga dhigtaa almuttaqiin ilan jacala waxay ka mid tahay afcaashii nawaasikhdahay ee mubtadaha iyo khabarka dusha ka qabsanaysa labadaba nasbinaysa mubtada iyo khabarkuna markooda hore sifiya mawsuuf bay soo haayeen taa macnaheedu waxa weeye ilaahayow annaga naga yeel wajcalnaa imaaman annaga madax nooga yeel lilmuttaqiina qof dad wanaagsan oo ku garab gelaya oo khayrka kugu icaanaynaya markaad hesho hogaamintooda waa la tamaniyaa sifooyinkaa dhowr iyo tobanka intuu ilaahay soo xusay kadib waxau ihi ulaaika kuwaa yujzawna waxaa lagu abaalinayaa alkurfa jannooyin alkurfa maqsinno iyo guryo qaaliya bimaa sabaruu xejisashadii ay xejisteen waxalla wixii riixriixayay waxa ku riixaya ilaa wuu badan yihi bal waxa waxalla waxa ay sifooyin kusoo lahayn o dhan wada sabir bay u baahnaay wax la iska daynayo iyo wax la farayo iyo cadow laga gaashaamanayo intoo dham sabir bay u badnaan asabru ma sahlana inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab wayulaqowna waxaa lala kulminayaa fiiha jannada dhexdeeda taxiyatan bariiro iyo wasalaaman badbaado salaam wanaagsan iyo bariido ilaahay iyo malaa'igta ka timi ayay leeyihiin taxiyatuhum yowma yalqownahu salaam salaam baa soo noqnoqonaya khaalidiina fiiha way ku waarayaan jannada xasunat way wanaagsanaatay mustaqaran meel lagu sugmo iyo wa muqaaman meel la istaago meel la istaagoo deegaan noqota halkaasaa wanaagsan baa ilaha naartana ilahay wuxuu hi inahaa saa'at mustaqaran wa muqaamaa waa muqaabalo cajiiba wey qul waxaad tidhaha nebi maxamedow maa yacba'u bikum rabbi ilaahaygu idiinoo aaba yeelayo dadow waxaad doontaan ahaadoo lowlaa ducaa'ukum haddaanu rabbi barigiinu jirin haddaanay cibaadadiinu jirin ilaahay adoonka addoommaha wuxuu ugu aaba yeelaa ummaddana ku qiimeeyaa agtiisana miisaan ay yeeshaan marka ay wixii loo abuuray garanayaan ee ay baryayaan marka maa yacba'u waa min alcib athiqal agtiisa miisaan kuma lihidin oo isaga kuma cuslidin haddii aydaan ahayn kuwa caabudaya oo baryaya marka qofka kaafirka ah ama qofkaan diin lahayn garab kaneeco ilaahay agtiisa wuu ka fudub yahay sida qofka mu'minka ahi waxa uu yahay qofka mu'minkiina mid ku culus ilaahay oo adduunyadao dham inay meesha ka baxday fuuqdo suu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ayaa ka sahlan ilaahay agtiisa qof mu'mina in la dilo ama wax la yeeleeyo miisaanka ilahay agtiisa ku leeya maa yacbaw bikum maa yubaalii bikum rabbi lowlaa ducaa'ukum waxalla wuxuu yah ma jiro qofku wasni uu leeyahay ma jiro bal islaamka eeg siduu u qiimeeyey laba nafood weeye qofna waxaa la yidhi ka nixinta naftiisa laga nixiyo ama waxaan wuxuu lahaa aad qacdatood ka nixiso kuba ciyaarta ama biraad saa ugu fiiqdoo u naxo taasi waa ismiyo dembi sibaabu lmuslim fusuuq wa qitaaluhu kufr nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu le qofka muslimka ah oo la caayo waa faasiqnimo alla ka fogaansho wey iyadoo aad la dagaalantaana waba gaalnimaba kaasaasaa la yidhi kan kalena waxaa la yidhi la dagaalankiisaa derajo weyn ilaahay agtiisa ah iyadoo kow laga siiyo waddada laga duwo kaa kaafirka ah ayaa waxay ka mid tahay maxay dirwatu sanaami ilislaam islaamku waxyaabuhu aada u qiimeeya sarreeya waa laba qof oo labadaba ilaahay ba abuuray marka naska aayaddu erey luqa abaa ku jira saasay culimmadu kusoo ururiyeen faqad kadabtum buu ilahay waa beeniseen wixii la doonaya inaad rumaysaan fasawfa yakuunu hadhow buu noqon doonaa beenitaankaasi lizaaman mid idinku dugleeya on dhanna idin dhaafin lizaaman mid idin irkada oo idinku habsada lizaaman fasawfa yakuunu jazaau takdiib wa huwa alcadaab lizaaman cadaabka ka yimi beeninta hadhow buu idinku habsan doonaa